بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الباب السابع باب التضابات في صلاة الجماعة جماعة صلاة دهديdu ku saabsan yahay wafiihi dhahdiisiina baabkan masaa-il ayaa ahaaday albaabu asaabicu baabka toddobaad fii salaati aljamaaca jamaacadii salaadeeda dhexdeeda ayuu ku saabsan yahay wixii ku soo arooray axkaam ah ama fadaa'il ah ayuu ku saabsan yahay baabkan wa fiihi baabka dhexdiisina masaa'ilu masalooyin ayaa ku sugan oo toddoba ah isagii baabkii toddobaad waaye masaa-ishiisiina waa toddoba almasalatu aluulaa masalada koowaad waxay ku saabsan tahay fadlu salaati اljamaacati jamaacada salaadeed fadligii ay leedahay iyo wa xukmuhaa jamaacada salaadeed xukunkeedii hore waajib miya ama suno miya ama see waaye ayuu ula jeedaa xukun ahaan ayuu rabaa inuu uga hadlo waaxid fadluhaa fadligeeda waaye salaatu اljamaacati jamacada salaadeed filmasaajidi masaajidada dhexdooda lagu dukanaayo shaciiratun waaye waa calaamad shaciiradaasoo cadiimatun weyn shaciiradaasoo min shacaa'ir اlislaami islaamka shacaa'irtiisii ka mid ah waitafaqa almuslimuuna muslimiintii way iswaafaqeen calaa anna adaa'a asalawaati salaadooyinka gudashadoodii salaadooyinkaasoo alkhamsi shanta ah filmasaajidi masaajidada dhexdooda lagu guto min acdami daacati inay ka mid tahay isku waafaqeen daacaadka kuwa ugu waaweyn inay ka mid tahay ee isku waafaqeen muslimiintu faqad sharaca allaahu ilaahay waa sharciyeeyey lihaadihi tan faqad sharaca allaahu ilaahay wuxuu u sharciyeeyey lihaadihi tan taasoo alummati ummadda ah alijtimaaca kulan ee uu u sharciyeeyey fii awqaatin awqaad dhexdeeda la kulmo awqaadaasoo macluumatin la yaqaano minhaa awqaaddaasi ayay ka mid ahaatay asalawaatu salaadooyinka alkhamsu shanta ah in la kulmo iyo wa salaatu ljumucati jumcadii salaadeed in la kulmo waa ka mid iyo wa salaatu lciidayni labadii ciidood salaadoodii waa iyo wa salaatu lkusuufi madoowaadkii salaadiisii waay wa acdamu lijtimaacaati ijtimaacaat midku ugu weyn wa ahamuhaa ahamu lijtimaacaati ijtimaacaadka muslimiintu kulmayaalkoodii ay kulmayaan kan ugu muhiimsan alijtimaacu bicarafa lagu kulmo waay alijtimaacu kulan waay bicarafata carafa lagu kulmo maalinta oo bishii dilxija ay tahay sagaal in la kulmo carafa lagu kulmo kaas way kan ugu weyn kan ugu muhiimsanna waa kaas alladii kaasoo yushiiru tilmaamayo o ishaaraayo alladii ijtimaacaasoo yushiiru ishaarayo ilaa wuxdati اlumma ummaddan keliyoowadeedii tilmaamaya waay alislaamiyati loo nisbeeyey ummadda islaam fii caqaa'idiha ay ku keliyowsan tahay oo isku waafaqsan tahay ila laga wadaa fii caqaa'idiha caqiidooyinkeeda dhexdeed uu ku keliyowtay iyo wa cibaadaatihaa waay iyo cibaadooyinkeeda waay wa shacaa'iri diinihaa iyo diinkeeda calaamooyinkiisii waay wa shuricad waa la sharciyeeyey haadihi tan alijtimaacaati ijtimaacaadkan ah alijtimaacaatu dheh wa shuricad waa la sharciyey haadihi tan ala sharciyey taasoo alijtimaacaatu kulmooyinkan ah ijtimaacaadkaasoo alcadiimatu oo weyn filislaam islaamka dhexdiisa ayaa loo sharciyey maxaa loo sharciyeyha liajli masaalixi lmuslimiina muslimiinta masaalixdooda darteed oo maslaxa ugu jirto darteed ayaa loo sharciyey fa fiihaa waxaa ku sugan ijtimaacaadkaasi atawaasulu isxiriirin baynahum muslimiinta beenkooda isxiriirinayaan ayaa ku sugan watafaqudu bacdihim bacdigooda iswaysiintiisa ayaa ku sugan axwaala bacdin bacdo kale axwaashoodii iswaysinayaan wal hebel yaa ka warqaba isdhahayaan iswaysiin waxaa laga wadaa isweydiin iska warqab waay watafaqudu bacdihim muslimiinta qaarkood iswaysiintoodii way axwaala bacdin bacdo kale axwaashiisii muslimiinta inay iska warqabaana la rabaa dacwadoodii meesha si ay ku tahay dhibaatadii ay qabaan qaar ka mid a inay ka warqabaan baahidii ay qabaan darisku ahaan inay iska warqabaan isku xirnaansho xagga diin ahaan inay iska warqabaan dacwo ahaan inay iska warqabaan saasi waa wax las loo baahan yahay kii xanuunsan kii kale kii baahan i kii kale inay iska warqabaan hee waa wax loo baahan yahay kii meeshii lagu kulmaayo laga waayo waa in la raadiye waayo oo maxaa kor dhacay ma arkin ninkii gabadhii ma arkine iska warqabaan ayaa loo baahan yahay waayri daali wagayru daalika iyo kaas keyrkiisii oo mimaa kii ka mid ah yuhimu huwa maaga muhiim gelinaya uu muhiim u ah alummata ummadda ummaddaasoo alislaamiyata loo nisbeeyey calaa ikhtilaafi shucuubihaa goboladeeda kala duwanaantoodii waay ay kala duwan yihiin inay iska warqabaan iyo wa qabaa'ilihaa qabiilooyinkeed kala duwanaantiisi waa inay iska warqabaan kamaa sidii qaala ilaahay yidhaahday tacaalaa sareeya yaa ayuhaa hooyaay kuwaasoo annaasu dadka ah inamaan kale maahane khalaqnaakum waxaan idinka abuurnay min dakarin lab iyo wa untaa dhadig haggiisii wa jacalnaakum waxaan idinka yeelnay shucuuban gobolo iyo wa qabaa'ila qabiilooyin waay maxaa saas idinkaga yeelnay hee litacaarafuu waay si isku garataan wal hebel hebel hee aawe kan yaa way reer hebel waaye si lusu garta keligeedii waay laakiin hee ma aha casabiyo iyo waxyaabahaasi iyo faan darteeda loogama yeelin saasi shucuub iyo qabaa'il waay litacaarafuu waay laa litafaakharuu litacaarafuu waa ilaahay dhahay laa litafakharuu inay isku faanaan ma aha a aayaddan horteeda aayadihii ka horeeyey laa yaskar qowmun min qowm ayaa lagaga soo hadlay casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaau min nisaa casaa an yakunna khayran minhun sidaasi wa idan waxaa la rabaa litacaarafuu in isku garto qabaaisha iyo shucabada jelabiyada hoose iyo qabiilada sare dhammaan ilaahay waxa wuxuu dadka u yeelay litacaaraf inay isu gartaan kee hebelkee waa kii reer hebel ahaa intaasaa laga raba bis laakiin tafaakur iyo fan iyo kibir iyo isliiditaan ma ahan taasi ilaahay ma ogolo waa kan ina akramakum cinda allaahi ataqaakum inay tahay ma jeeda ina akramakum war kan idinku karaamo badan waxaa waaye cinda allaahi ilaahay agtiisii atqaakum kan idinka taqanimo badan waayo waxaa lagu kala fadli badnaanayaa taqwa tabaaraka wa tacaala taqwa allaahi ayaa lagu kala sarreeyaa alla agtiisa wax kale ka soo qaad ma laha waqad xaha الnabiyu nebiga waa booriyey salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wasalama calayha calaa salaati اljamaca jamacada salaadeeda dusheeda ayaa dadka ku booriyey wabayana huwa nebiga waa caddeeyey fadlahaa fadla salaati اljamaca wa cadiima ajriha ajri salaati اljamacati weyninkeed waa caddeeyey faqaala nebigu wuxuu dhahay salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wasalama salaatu اljamacati jamaacadii salaadeed afdalu waa mid fadli badan min salaati اlfadi keligiisii kii ahaa salaadiisii ayay ka fadli badan tahay yacni alfarda midka keligiisii dukanaya salaadiisii ee iyo salaada jamacada way kala fadli badan yihiin salaada jamacada ayaa fadli badan bisabcin wacishriina labaatan iyo toddobo darajatan min darajatin ah meelaha qaarna waxaa lagu sheegay hee toddoba labaatan iyo shan walcadadu laa yatacaaradu marka hore waxaa laga yaabaa wax yar in la sheegay tiro yar marka dambena tiro badan la sheegay a dhici karta iskama hor imaanayaan wa qaala nabigu wuxuu dhahay sala allahu alayh waala alihi wasalama salaatu rajuli rajulka salaadiis fi ljamaacati jamaaco dhexdeeda ahaatay tudacafu waa la lalaabayaa calaa salaatihi salaadiisii dusheeda laga lalaabayaa oo fii beytihi beyti rajuli ku dukaday wa fii suuqihi suuqi rajuli ku dukaday waa laga badinayaa waay midda calaa ku jirto waa laga badan yahay waay hamsan wacishiriina labaatan iyo shan ayaa laga laabaya way dicfan ama dacfan way way dicfan laabitaan way shan iyo labaatan laabitaan ayaa lalalaabaya waay wadaalika arrinkaasi sababta saas ku dhacday waa sidee in kan salaadiisii kan kale laga labalaabo ama laga lalaabo laga badiyo maxaa keensaday waayo wadaalika arrinkaas waxaa waaye lalaabitaanka ah annahu ana arajula rajulka idaa sallaa markii uu tawadacdha idaa tawadaa markii weysoo weyse qaato oo fa axsana wanaajiyo alwuduu'a weyse qaadka huma kadib kharaja soo baxo ila almasjidi masjidka xaggiisii u soo baxo laa yakhruju haal aan soo saaraynin hu rajulkaasi ilaa salaatu mooyaane asalaatu min xaytu liraab maxaa waay dad asalaatu min xaytu liraab meesha ilaa salaatu mooyaane wax kale aan soo saaraynin lam yakhdu ma tillaabo qaado rajulkii khudwatan tillaabo qaadid ilaa haddii uu tilaabo qaadaba ruficat waxaa loo kor yeelayaa lahu rajulkii bisababi alkhadwati khadwadii sababteeda darajatun darajo ayaa loo kor yeelayaa hal darajo waxuda waa la ridayaa waa la hoobinayaa canhu rajulka xaggiisii bihaa ay bisababi alkhadwati tilaabo qaadkii sababtiisii khati'atun gefna waa laga hoobinayaa tilaabo kasta oo isaga qaado darjo loo kor yeelayaa tilaab maxaa laga hoobinayaa dembina waa laga hoobinaya waay fa idaa sallaa marka intaasaa faa'iidada ku helaya ninkan fa idaa sallaa markii uu dukado lam tazal kama zuulayso almalaa'ikatu malaa'igda tusallii ayadoo u ducaynayso calayhi rajulkaas dushiisii maadaama ilaa oo ku daa'im yahay fii musallaahu meeshiisii oo ku dukaday alxadiid idan sidaasi ayaa ugu fadlo badan yahay ninkan ninkan kale xukmuhaa haddaba fadaaisheeda taasay ahayday salaada jamacada xukunkeed salaatuljamaacati jamacada xukunke salaadeeda waajibatan waaya xukun ahaan fi salawaati salaadooyinka dhexdoodii alkhamsi shanta ah shanta salaadoodba in jamaaca lagu dukado waa waajibun waay sidaas ayaa xooga badan culimada qaar waa fard waajib fard waxay dhaheen shard wayba shard min shuruudi salaaday ka mid wayba dhaheen qaarna waa sunno sida sawaabka sida meesha musanifku maray oo waajib waaye waajib cayni ah waqad dalla waxaa tusiyey calaa wujuubihaa salaadaasi jamaacada waajibnimadeeda dusheeda alkitaabu waay kitaabka alla ayaa tusiyey wasunnatu sunnada nebiga ayaa tusiisay saxiixiga ah fa min alkitaabi kitaabka ayuu ka mid ahaaday qowluhu allah hadalkiisu tacaala sareeye waidaa kunta nebi maxamedow haddii aad ahaato fiihim asxaabta dhacdooda oo fa aqamta aada aqamto u istaagdo lahum ayaga assalaada salaada aad u aqamto oo istaajisale laga wadaa hee faltaqum ha istaagdo waay daa'ifatun koox oo minhuman saxaabada ka mid a macaka macagaaga ha istaagdo lijarkaadii way aayaddu waxay ka hadlaysaa salaatul khawf walamru amarka oo lilwujuu walamru amarkana lilwujuubi ayuu faa'iideynaya amarka awe amarka awe ku jiro faltaqum walamru amarka lilwujuubi ee u sugnaaday waidaa kaana haddii uu ahaaday daalika arrinkaas kaas ah amarkaas de amarkaas kaas ah maca alkhawfi cabsi macadeeda haddii arrinka saas uu ahaaday lis amray jamaacadee faman fa maca alamni amnigii macihiisii awlaa waay waa ka owliyeysan yahay oo amarnimadiisii waa ka adag yahay wa min asunnati xagga sunnadana xadiidu abi hurayrata ayaa uu daliila tusinaya radia allaahu canhu qaala inuu dhahay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalama afdalu salaati salaad mida ugu culays badan afqal maha ismi tafdiil soo maaha a ismi tafdiil waay salaadaha dhan waa ku culus yihiin laakiin ku ugu daran waay afqalu salaati salaatan ugu culays badan cala almunaafiqiina uurku gaalada dushoodii waay munaafiqiinta waa kuwa daahirka islaamnimo ka sheeganaya colooshana gaalka ah cala almunaafiqiina munaafiqiinta dushooda salaatu lcishaa'i cishaha salaadeedii waay iyo wa salaatu lfajri fajirkii salaadiisii waaya labadaas wax ugu daran ugu culays badan ma laha salaadaha dhammaantoodii baa ku culusay adan waidaa qaamuu ilaa salaati hee qaamuu ku saala saasa ku istaaganba kuwan laakiin waaba sii daran yihiin walow yaclamuuna kuwaas haddii ogaan lahaayeen maa wixii oo fiihimaa labadan dhexdooda ku sugan oo min alajri ajar ah laga wadaa walow yaclamuuna haddii ogaan lahaayeen maa ajarkii oo fiihimaa labadan ku sugan ama maa kii oo fiihimaa labadan ku sugan oo min alajri ah la atoo waa imaan lahaayeen humaa labadan salaadood jamaaco lagu dukanaayo waa imaan lahaayeen waayo laakiin ma ogaa wixii ajir ah ku sugan walow xabwan walow kaana alityaanu ilayhimaa xabwan waayo xabane waa qabarkii kaana macalisimkeedu meesha ka maqan waay walow xabwan walow kaana alityaanu imaatanka ilayhimaa labadan loo imaanaayo haba ha ahaadee xabwan gurguurasho iyo guudaan guudaan mataqaana guudaan maha waay ilmaha yareer markii he socod rabaan ama inu dhaqdhaqaaqa inay rabaan gacmaha iyo jilbaha ayaa kusoo soconayana laga wadaa saxawaan walow xabwankaas gurguurashaba ha ahaadee imaatinkoodii hee waa imaan lahaayeen si kale haddii ku imaan waayaan hataa walaqad hamamtu alla ayaan ku dhaartay waxaan u qasday waay laamtu waa muwada'atun ilqasam walaqad wallaahi ayaan ku dhaartay qad hamamtu hamamtu waxaan u qasday ama waxaan go-aanstay waay qasadtu ama cazamtu labaduba walaqad hamamtu xaqiiqa ah waxaan u qasday ama go-aanstay uu leeyahay nebiga hee an aamura inaan faro hee muadinkii bisalaati biiqaamati salaati salaad waaqimideedii aan amro muadinkii oo fatuqaamo ama fatuqaama oo la oogo salaadii la aqimo uma kadibna aamura inaan oon fa- aan faro uma kadibna aamura aan amro aan faro rajulan nin oo yusallii dukiisinaayo binnaasi dadka imaam u noqonayo uma kadib andaliqa aan baho macya macagay haal ay ahaadeen birijaalin rag waayo rijaashaasoo macahu macagoodiiba xusamun aan toob ahaadeen macahu macagoodii ee xusamun aan toob ama erid aan toob maa waay ciid ah Eh, antop mah. Ya. Halmar. Hoga hawali kara. Iritna iritna. Dabarna. Itu kana. Ya ya kan dabar wax lagu qaaday qoryo. Qoryaha. Way halmar he. Hal islaan dabarka ku soo qaado waay. Sa. Way halmar. dumarka duurka aadayo oo qoryaha soo guranayo waxay xal mare dhabarkoodii ku soo qaadaan bimaanaa qeyb lay laga wadaa iridna waa lahaya antoobna iskale mase qeyb waay xusamun qeyb ama antoob oo min xadabin qoryo ah macooda ay wataan maxaa laga rabaa he dadkan la rabaa in lagu gubo ilaa qowmin qola xaggoodii aan la tago qoladaas qoomkaasoo laa yashaduuna aan soo xaadiraynin asalaata salaad waay oo fa uxariga anigaan ku gubo calayhim dushooda buyuutahum guryaalkoodii binnaari dhab ku daaro oo islu xuriyo saasaan damacay buu leeyahay nebiga alayhi salaatu salaam laakiin ma sameynin muxuu sameyn waa isaga keeni doona musanif fadalla waxaa tusi wuxuu wuxuu tusinaya alxadiidu xadiidkan calaa wujuubi salaati اljamaacati jamacada salaadeeda waajibnimadeed dusheeda tusinayaa fadalla waa tusiyey alxadiidu xadiidkan calaa wujuubi salaati اljamaacati jamacada salaadeed waajibnimadeeda dusheeda tusinaya wadalika arrinkaasna oo qaabku ku tusiyey waxaa waaye liannahu ana nabiya nebiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama awalan marka hore wasafa wuxuu ku sifeeyey almutakhalifiina kuwa kadib dhacayo canha an salaat can salaati ljamaacati kadib dhacayo wuxuu ku sifeeyey binnifaaqi waaye munaafiqnimo walmutakhalifu mid kadib dhacayo can sunnati sunno xaggeeda kadib dhacayana laa yucaddu munaafiqan laguma tirinayo munaafiq inuu yahay qofkii kadib dhaw sunno samaynteedii munaafiqnimo lagu sifeynayaa maya laguma tiriyo fadalla markaas waxaa tusinayaa xadiidkaani calaa annahum qoladaasi takhallafuu inay dibdhaceen can waajibin haaniya marka labaad annahu ana nebiya nebiga hamma waxaa go-aansaday oo hemiyey bicuquubatihim qoladaasi ciqaabadoodii cala takhallufi dibdhaca dushiisii canha ani salaati salaada ka dibdhaceen inuu ciqaaba ayuu hemiyey walcuquubatu cuquubadana inamaa an kale ma ahane takuunu hiya waxay ahaanaysaa calaa tarki waajibin waajibka tagataankiis dar korkiisa in laga tagay ayay ahaanaysaa wa inamaa an kale ma ahane manaca waxaa uu diiday cuquubadii hu nebiga maya wa inamaa an kale ma ahane manaca waxaa uu diiday hu nebiga min tanfiidi alcuquubati cuquubada fulinteedii qoladaasi lagu fuliyo waxaa uu diiday annahu shaaniya laa yucanahu shaani ah laa yucaaqibu kuma ciqaabo binnaari naarta ila allah allaha mooyaane caza qaribaha wajalla weynaaya saas darteed ayaa u diiday waaya inuu ku ciqaabo laa yucadibu annaara ilaa rabu nnaar wa qiila waxaa la yidhi manac waxaa u diiday hu nebigi min daalika cuquubadaas xaggeeda man qof ayaa u diiday oo filbayuuti ku sugan guryaha oo min annisaa'i dumar ah iyo wa duriyati ilma ah aladiina kuwaasoo laa tajibu aan ugu waajibaynin calayhim dushoodii salaatuljamaacati waaye sababta u diiday nebiga inuu sameeyo dadkaas dartiis waayan waa la dhahay idan labadas arrimoodba waa sax isma diidaan wa minhaa waxaa ka mid ah sunnada oo tusinayso salaada jamci inay waajib tahay wa min asunati xadiid abu hurara wa minhaa wa minhaa min asunati ayuu ka mid ahaaday anna rajulan nin rajulkaasoo kafiifa albasari basarkiisii hee oo daciif yahay laysa lahu asagana aan u sugnaanin qaa'idun mid oo hogaaminaya oo qaa'id u ah anna rajula nin rajulkaasoo kafiifa albasari basarkiisii oo daciif yahay ama ebru yahay waxba aan arkaynin laysa lahu asaga rajulkaasoo laysa lahu rajulka aan u sugnaanin qaa'idun way garwade oo mid wax hogaaminayo hogaamiye aan u sugnayn ista'dana annabiya ista'danahu hor ninkaasi annabiya nebiga idin weydiiyey sala allahu alayh wacala alihi wasalama an yusalliya inuu ku dukado rajulkaasi fii beytihi gurigiisii dhexdiisa faqaala markaasa nebigu wuxuu dhahay atasmacu niyow ma maqlaysaa annidaa'a aadanka waay qaala wuxuu dhahay rajulkii nacam haa waan maqleeye qaala nebigu wuxuu dhahay ajiib ajiib he laa ajidu anaga m anigi ma helaaye laka adiga rusqatan rusqi iyo fasaxitaan kuma helaaye imowlay bes yaa ninkaas ibnu maktuub maktuub maktuub miya ba'na u damays ibnu maktuub miya maktuum miya dareema maktuum wallahi sa waa dadaashay ay wali qowli nabiga hadalkiisa u daliila sala allahu alayhi waala alihi wasalama man qofkii oo samica maqlaayo annidaa aadanka maqlaayo oo falam yujib aan ajiibin falaa salaata salaad lahu asaga ma sugnaanin ilaa man cudurin waayo nafyigii waa nafyu asixaya dhaheen culimmada maba ansaxayso waay ilaa cudurdaar markii jiro mooyaane culamada qaar waxay dhaheen nafnigi nafyigan waa nafyul kamaal falaa salaata salaad lahu asaga ma sugnaan ilaa min cudurin cudurdaar hadduu leeyahay mooyaane cudurdaarkana waa noo imaan doonaa waxyaabaha ka mid ah waaye iyo wali qowli ibni mascuudin ayaa daliil u ah radia allaahu canhu laqad ra'aytunaa waxaan u arki jirnay wamaa yatakhallafu inaan kadib dhacaynin canhaa salaada jamaad xaggeeda ilaa munaafiqun mooyaane munaafiqaasoo macluumu nifaaqi munaafiqnimadiisii la ogyahay la yaqaano kaas mooyaane ani qof kale aan kadib dhacinin wahiya salaada jamaacada waajibatun waa ti oo waajibayso waaye cala arijaali duuna annisaa'i dumarkii way fakadeen a ma jeeda ayaguma waajibta alxamdulilah dhehadheh waa gartay wahiya salaada jamaacada waajibatun waaya mid waajibayso waaye cala arijaali rijaashii dushooda ku waajibtaa duuna annisaa'i dumarkii sokadoodii iyo wasibyaani duuna asibyaani ilmihii sokadoodii waaye sibyaankaasoo hayri lbaaligiin kuwa qaangaaray aan ahayn ama kuwa qaangaaray waa laga rabaa kuwaasi liqowlihi nabiga hadalkiisa u daliila sala allahu alayh waali wasalam laakiin ayagna waa lagu tarbiyeynayaa ilmaha baaligiinta aan ahayn dumarkina waa u bannaan tahay laakiin waajibkuma liqowlihi nabiga hadalkiisa u daliila sala allahu alayh waala alihi wasalama fii xaqi nisaa'i dumarka xaggii xaqoodii uu dhahay nebigi wa buyuutuhunna khayrun lahunna oo dhahay wa buyuutuhunna guryahoodii ayaa khayrun oo khayr badan lahunna linnisaa'i dumarka inay ku dukadaan waay guryahoodii waay walaa maanica waxa diidaayo ma laha min xuduuri nisaa'i dumarka soo xaadiritaankiisii aljamaacata jamaacada soo xaadirayaan fi lmasjidi waay masjidka dhexdiisa waxay u diidaya mala waa imaan karaan waan la dukanayaan dadka waay macal laakiin shuruud ay leedahay walaa maanic waxa diidaayo min xuduuri nisaa'i dumarka soo xaadiritaankiisii aljamaaca jamaacada soo xaadirayaan malaha fi lmasjidi usoo xaadiraan maca tasaturi astur macaheeday ku soo xaadiraan iyo wasiyaanati isdhooritaan is-ilaaliin maceeday lala qabo iwa amni alfitnati maca amni alfitnati fitna ku aamin ahaanshadaadii lala qaban waaye biidni zawji idinkiis haddana shardi waayo horta inay is asturaan xijaabkoodii oo wanaagsan ay soo qaataan inay is ilaaliyaan siyaano laga helo isdhoorsadaan oo catar iyo waxyaaba carfaayo iska ilaaliyaan fitna in laga aamin qabo waayo oo rag iyo dumarkaan isku fidnoo weynin masjidka markay imaadaan bisharda haddana ninkeeda inay soo idmo waaye idin la-aantiis aan soo bixin intaas markii la helo inay imaato ku dukato jamacada la dukato waa bannaan tahay watajibu aljamaacatu jamacadii way waajibaysaa fi lmasjidi masjidka dhexdiisa ku waajibaysaa calaa man qof dushiisa ku waajibaysaa talzamu salaadaba ku waajibaysa humanka waay ala saxiixi sida xooga badan waman taraka aljamaacata jamacada qofkii ku tago ka tago dheh waman qofkii taraka ka tago asalaa jamacata jamacada ka tago oo wasallaa dukudo waxdahu haalo yahay keligiisii bilaa cudurin cudurdaar la-aan saxad salaatuhu horta salaadiisa waa ansahaysaa laakinahu hasi yeeshee mankaasi aathimun dembiilo waayo mid dembaabay waayo litarki lwaajibi waajibkii ka tagataanka si ka tagay darteed ayaa mid u dembaabay u noqday waayo almasalatu athaaminatu masalada sideed haaniyatu dheh masalada labaad idaa dakhala rajulu rajulka haddii soo galo almasjida masjid dhexdiisii soo galo masjidkii dhexdiisii soo galo waqad sallaa walhaal qad sallaa huwa rajulka soo dukuday gurigiisii ku soo dukuday ama meel kale ku soo dukuday hal yajibu ma waajibaya calayhi rajulkaasi dushiisii an yusalliya inuu dukudo maca jamaacati jamaacadii macaheeda asalaada la dukudo allatii salaadaas oo qad sallaa rajulku soo dukuday haa salaada horay u soo dukuday aw laa ama lama dukanaayo kuma waajibayso masaladaas raba ay ka saabsan tahay masaladan labaad waay laa tajibu jawaabkan jawaabteedin laa tajibu ma waajibayso laa tajibu ma waajibayso calayhi cala arajuli rajulkii dushiisi icaadatuhaa icaadatu salaati salaaddii soo celinteeda kuma waajibto maca aljamaacati jamacadii macaheeda inuu soo celiyo mar labaad waajib kuma aha maxaa yeelay wa inamaa an kale maahane waatana yusanu waa loo sunaynayaa lahu rajulkaasi daalika icaadadaasi oo soo celintaasi waa loo suneeya laakiin waajib kuma aha wal wlaa salaada hore asiga soo dukuday farudun ayay u noqonaysaa wathaaniyatu salaada labaad haddii meeshaan dukanaayo dadkan la dukanaayana naafilatun ay u tahay suno lixadiidi abi darin ay u daliila radia allaahu canhu qaala inuu dhahay qaala qaala rasuullahi dhahay inuu dhahay sal alay wasalama kayfa waa sidee anta adiga kayfa anta adiga sidee ahaan doonta niyaho idaa kaana markii ahaado calayka dushaadii umaraa-u umaro madaxyaalo mas-uulooyin yu-akhiruuna dib u dhigayaan asalaata salaada can waqtihaa waqtigeeda xaggeeda dib ugu dhigayaan ow amase yumayituuna ama dilayaanba asalaata salaadii can waqtiha waqtigeeda ka dilayaan qultu aniga waxaan dhahay ule abuu dar famaa taamurunii maxaad ii amaraysa rasuulka ilaahay ow qaala rasuulku wuxuu dhahay sallii dukoniyaho asalaada salaada duko liwaqtihaa waqtigeeda iska duko fa in adaragta haddii aad soo gaarto haa salaadii macahum umaradii macahooda soo gaartana fasalli duko fa innahaa salaadaasi aad umarada soo gaartay la dukatay laka adiga naafilatuna kuu tahay tii horena farad looay ma soo laabanayso laba farad lama dukan karo had hal farad salaada laba jeer lama soo celin karo tii hore waxay noqonaysaa waajibkii u dhacaya tan dambena suno waay balcagsina qolmada qaar way dhahan laakiin san ayaa xadiidka ku cadba fa innahaa laka naafila tan dambe waay fainahaa tan dembe waaya laka adiga naafilatuna ku tahay wali qowlii nabiga hadalkiisa u daliila sal alay wasalama lirajulayni labadii nin u dhahay alladayni labadaas oo ictazalaa ka fogaaday salaata aljamaacati jamacada salaadeeda filmasjidi lagu dukunaya ka fogaaday aan la dukunin idaa sallaytumaa namiyahow markii aad soo dukutaan oo fii rixaalikumaa guryaalkiini alaabihiini dhexdooda aad ku soo dukutaan uma kadib ataytumaa aad timaadaan masjida jamacati jamca masjidkeeda fasalliyaa macahum jamacadii macageeda la duguda maxaa yeelay fa inaa salaadan dembe lakumaa dhaafilatun idan tahaye idan waa ku caddahay sooma almasalatu athaalihatu masalada saddexaad aqalu maa kii kan ugu yar ay ku saabsan tahay tancaqidu ku xirimayso ku gundumayso bihi maagal jamaacatu jamca jamaca mise ku gunduntaa meesha ugu yar jamaca ku gundunto waa xaggee ayay ku saabsan tahay aqalu ljamaacati jamacada meesha ugu yar inaani laba waayo bilaa khilaafin waay khilaaf la-aan waay fi lfiqhi iyo fi sharci waay ama fi naxwi ee khilaafka ku jira soo ma alaqalu ljamaacati waa halaaa laba waa muhano saddex waa jamaca ama haddii sharciga loosoo loo yimaado ayaa laga hadlayaa khilaafku ma taagna laba inay jamcada ugu yar tahay aqalu ljamaacati inaani waay fi sharci ama fi luqa e saddex waa liqowlihi wadaliila nabiga hadalkiisii sala allahu alayh waala alihi wasalama limaalik ibni alxuwaariisi u dhahay radia allaahu canhu idaa xadarat isalaadu salaada markii ay soo xaadirto faadinaa u aadamaan labada labada labadii lala hadlayaa faadinaa u aadamaan labadiini labada masla aadamayaan maya mid lay aadamaa uma kadib uqiima u aqama midkiin ha aqmo laga wadaa wa amar waliya ummakumaa imaam ha idin noqdo akbarukumaa kan idinka weyn waaye idin weyn labadiini labadiini kii aan weyn imaam ha idin noqdo marka idan maxaa la amray labadaani inay jamcada dukadaan soo maha haddee laba qof le waayba aqalul jamaacati tanaani marka khilaafka ma taagno waay almasalatu araabicatu masalada afaraad bima maxay tudraku laga gaarayaa aljamaacatu jamaacada maxaa lagu heleelayaa qofkan jamacada waa gaaray maxaa lagu dhihi kara waay almasalatu araabicatu masalada afaraad bima maxay tudraku lagu gaara aljamaacatu tudraku ljamaacatu jamaacada waxaa lagu gaarayaa biidraaki rakacatin rakacad gaaritaankeeda oo min asalaati salaada ka mid ah qofka haddii hal rakaco gaaro salaada ka gaaro jamacdii waa soo gaaray fadiiladeedan waa leeyahay sidaasaa laga wadaa wamana daraka qofkii soo gaaro alrukuuca rukuucgii soo gaaro rukuucgii qofkii soo gaaro kayra shaakin haaluu yahay mid aan shakinaynin inuu soo gaaray adraka rakacta rakaadkii isagana waa soo gaaray imaamkii u rukuucsan ayaa masjidkii soo gashay waa ku soo gaartay rukuucgaasi rukuucgaasi markaad ku soo gaartay rakcaddaasi he waa maxsuuba lagu xisaabaya rakcaddaada kaamil way dhaq waaye oo wadma'ana laakiin ku xasala haddana adigoo allahu akbar dhahday salaaddii xiratay rukuucii socdo haddii soo soo soo soo tooso imaamkii ma lagu xisaabayaa maya waxaa la rabaa marka inaad allahu akbar dhahdo soo rukuucdid oo rukuucgii jilbaha gacmaha saartid oo ku xasashid markaas soo toosa la rabaa markaasa maxsuubay tahay masale laakiin e waa masale khilaafiya lasoo khilaafsanaya haadaa qowlu ljumhuuri waaye kan waa qowlka jumhuurta waaye ayib sidaas ayaana xooga badan adiladan tusiinayso inta badan ama xadiidka dhahayo laa salaata he liman lam yaqra bimafatihat alkitaabi waa caamun maqsuus waay caam waay maqsuusun bilmasbuuq yaa la yihahda masbuuqa laga soo reebayaa jumhuurtana saas waa xadiidka waa caam sa qofkaa salaadiis maansaydo lakin caam wan oo maksuus ah waxbaa laga soo khasisaya maxaa laga soo khasisaya almasbuuqu kii salaadii lagala hormaray oo gadaal ka soo gaaray kaasoo laga soo reebaya rukuuc ku soo gaaray kaase waa laga soo reebaya ayib tudraku ljamaacatu jamaacadii waa la gaaraya biidraaki rakaati min asalaati lagu gaaraya waman adraka rukuuca rukuuc qofkii soo gaaro kayra shaakin asagoo aan shakinayn inuu soo gaaray adraka waa soo gaaray rakacata rakaadii waa soo gaaray wadma'ana weli ku xasalay uma kadib taabaca raacay waa imaamkiisii raacay lixadiidi abi hurayrata u dalil radia allahu canhu idaa ji'tum markii aad timaadaan ila salaati salaada xaggeeda aad u timaadaan wa naxnu walhaal naxnu anaguna sujuudun way kuwa sujuudun aan ahay hadii abu hurayra la dhahay adda waxaa loo malaynaya inuu e mawquufiya soo ma ma waa marfuuc sujuudun wanaxnu walhaal naxnu anagana sujuudun aan nahay kuwa sujuudsan fasjuduu sujuuda ku soo xirta oo soo sujuudu waaye mar walba imaamkii meeshaad kusoo gaarto waa la xirinaysaa leh lama sugaayo ha soo tooso meelahaas maya ma soo gaartay safki ma soo gashay ma istaagtay meeshii allaale meesha asa ku sugan yahay kula sugana la soco walaa tacudu laakiin ha xisaabine oo haa hee salaadii ha xisaabin rakcaddaas ha xisaabin waay shay aan waxbaa ka soo qaadin oo waxa aad ku tirsan oo aad tirsatay rakcaddaas ku jirta hadhihin lama dhahayo waay wixii hee sujuud waay walaa tacudu ha xisaabin ha sujuuddaasi shay aan waxbaa ka soo qaadin waxbaa ka soo qaadin sujuud maxaa laga wadaa oo rakcaddii hee ayaa kaaga filan tahay hadhihin waman adraka qofkii soo gaaro rakcatan rakcad soo gaaro faqad adraka salaata waa soo gaaray marka rakcad hee waa lagu soo gaaray u dhahayna soo mar riwaaya oo saxiix jirta oo ee man adraka alrukuuca faqad adraka السلام الإمام الألباني رحمة الله عليه في إرواء القليل صحيح لا المسألة الخامسة من يعذر بترك الجماعة الله سبحانه وتعالى قبلها جوغان